kulankan toddobaadla ah iyo weliba launku hadalay qodobo shalgadisan sida nabadgelyada owlaado bajaajyada ka dhex wadaasa gudo magaalada oo mararka qaar dhibaato ku dhiaasa sidii arrintaas meelo launku saaran lahay maadaama wadooyinka magaalada iyo dhismo ku dareerana kulankan oo lagu qabadaya xarunta maamulka iyo weliba ku qeybgalaya maamulka degmada xudura odayaalka dhaqanka hanraabta dhalinyarada saraakiil ku dareerta ciidanka booliska gudoomiye ku-xeenka degmada xudura cali xuseen xasan ayaa ku warbiyay go-aanada la hakusaaraya shirka toddobaadlaha ee degmada xudur lagu qabadee shirkaasoo ka koobanaa ilaamaha amniga sida booliska nabad sugidda cururka dhallinyarada haweenka iyo xaafadaha iyo xafiiska amniga ee dhammaan gudoomiyahan ka horeeyey ooniska koyni kaasi oon ku hadalaani maanaha sidii oo ini oo iyaalka yaryaro oo maanaha widaayaan mootooyinkan oo iyaalkan dhaan gaarne oo hilan qaado korno mootooyinka lan dhiibow mayleenaha lan kasto mooto leh oo iyaalkan yaro mooto jin dhiibow mayleenaha mootada lan gaangaare hoo mas-uulnimo qaado koro ini adan dhiibata sheegana waayo jidkii magaalada may ku socda maanaha dhismi magaalada ku socota dhismadaasi magaalada ku socotoona ini oo baa urtaasay xawaari lanwada maanaha mafayla dhibaato ku dhiyaasa ini walaasidhon laysku ilaali taasaa kan amni ahaanna han gudbiyaan waan awaamiiru oo xafiiska amniga degmada guud ha ku batiyo waa laga maaramaamo ini lan hogaansamo awaamiirta maamulka oo xaqubati in lan hogaansamo oo saasay maanaha sidii lanka shaqay waayo wala la badbaadiyahayo lagu hadalahayo wal kalama waa badbaadinta bulshada naftiyo walaasoo maanaha may weelay maanaha ini oo meeli anjarna mootooyinkii oo qaar ka wadaan mas-uuliyaddan qaada koran iyo amniga oo gudaha oo degmada sadii lan soo kor lahaayey sifeele waa lan sameeyo dhegnay taasay haddii laher insha allah tan kale may intananku sheegane bulshada xeer hudur inayoo maanaa ka shaqeeyaan amnigooda guud oo degmada inay ka shaqeeyaan yanta ku faraana laamaha amnigana iyoona sifeela shaqadooda oo sadu wanaagsan yoonan haysadan aan wadadan yoona ay ka ammaanana inayoona horse aan sii adkaayaan gudoomiye ku-xigeenka degmada xudura cali xuseen xasan yaa dhinihii kalan kudigay ganacsatada gadaasa daawada inuu magaalada ansheeno korna daawo waqtasha dhiidi si lanku horseeda dhibaato ku koyta bulshada deegaankaasiya may kala jartee oo si amniahan dhiignay ini oo magaalada dadka oo maanaha gadaayaan daawooyinkan yoona gadaayaan iyo naftiyo ini oo daawooyinkan dhiyan la gadaw ini laisku ilaali laisku reebe daawo nadiife ini qofka gadada yala fade waayo daawo dhiidi hobada gadata cudur wiloba kii dhii kor adoo udurkii ku hortagta fadaaso udurkaas ku daawayta fadaas iyo udur kale kii dhiyobad maanaa walmaandhiyo dhiyay oo kasbeeraad istimaala waa dhiikar iyo kolestarool sokor bilaayo walle kii dhiyaan marka mufayl walaas dhon bulshada waa ka ganacsadadkaasi daawooyinka ganacsadan yoon meel lanaha bulshadii on turan bulshadii walaay oo dhaqanka jarta ka shaqaysadeen aan shaqaystay meel kale laakiin wal bulshada anfaxow inii aad ka ganacsato muhiim ah laakiin daawo dhiidi laka arago on boonay laka ogaada lankaasina tilaabo sharciga walay ku qabo la marsi doon haddii la insha allah taasna taasu dhammaan bulshada rudur may lanaha nabad hirgala nabad kakakaha waan amniga magaalada iyo guudna hay ku shaqayoy insha allah asalaamu calaykum waraxmatullah